haatanna somalilan laba qof ayaa ku geeriyooday magaalada berberah kadib markii ay baddu loqday iyagoo ku dabaalanaya xeebta batalaale ee magaaladaasi waxaana la badbaadiyey saddex qof oo kale warkan waxaa magaalada hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle allahu naxariistay labada qof ee geeriyooday ayaa la sheegay in da-doodu ay kala ahayd koob iyo toban jir iyo shan iyo soddon jir waxaana labada marxuum ayay ahaayeen dhallinyarada ku nool magaalada berbera ee ku barbaaray dabaasha badda iyo magaaladaba taliyaha saldhigga xaafadda wada jir ee magaalada berbera gaashaanle axmed cawiil ayaa u xaqiijiyey warbaahinta gurmadka ay u sameeyeen isagoo sheegay in saddex qof oo kalena ay ku badbaadiyeen baddu waxa ay laqday laba qof iyadoo aanu ka howlgallay oo intii kalena aanu ka soo saarnay oo ay ladayiin imika saddex qof aanu ka soo saarnay iyo laba ay laqday iyadoo aanu ka gurmanay dhinaca badda iyo dhinaca berigaba laashku wuxuu soo saaray mid aanu xagga raxanta markii dambe ka soo qaadnay iyo mid aanu xaggan ka soo saarnay labadana waxay kala yihiin ee geeriyooday sayid cali oo koob iyo toban jir ah ina midna waa maxamed cabdi axmed shuudaye oo shan iyo soddon jir ah labadaas ayaa geeriyooday waxaana dhinaca kale taliyaha saldhigga xaafadda wada jira magaalada berbera gaashaanle axmed cawiil uu u diray cid kasta oo imanaysa ama isku dayaysa inay ku dabaalato badda berbera in ka hor inta aanay badda gelin la iska hubiyaan oo ay la socdaan xaaladda badda maadaama ay mararka qaarkood baddu caarido ama ay kacsan tahay buu yidhi taasoo khatar gelin karta xataa haddii qofku dabaasha yaqaano waa nabadgelyo inta kale saddexna waxay noqdeen waa ay ladnaadeen waanay ladan yihiin waxa aan fariin u dirayaa badda waxaa jira marar ay kacsan tahay dadweynaha badda gelaya fariin baan u dirayaa odhanaysaa in ay ku xisaabtamaan hadba baddu sidaa ay tahay weliba wadaganiskii berberaa cidda maanta baddu ay laqday ee garanaysay ee ku dhalatay ee intaa joogtay maadaama ay sidaa tahay in ay ka taxadiraan maalinta ay baddu leedahay maayadda iyo marka ay tahay caaridka iyo marka ay tahay buuxa inay ku xisaabtamaan mar walba sida ay tahay ha ka taxadiraan dadka kale waxaa tusaan dadka tegaya magaalada berbera si ay ugu dabaashaan badda gaar ahaana deegaanka badtalaale ayaa si weyn u kordhay sannadahan ugu dambeeyey iyadoo dhallinyaro ay u badan yihiin aanay cidina wadin khadar maxamed cakule v o e hargeysa